alxamdu lilahi rabb alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam wabacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaynu caawa gelaynaa haddii aan la yidhaahdo qeybtii saddexaad ee mawduucii aynu ka warramaynay ee ahaa sababaha furiinka keena iyo dawadooda waynu soo tilma sababaha furiinka iyo dawadooda waynu soo tilmaanay waxyaalaha aynu arkaynay inay furiinka keenaan waxaynu ku dhex jirnay dawadii waxaynu tilmaannay in ruuxa dumara ee uu qofku guursanaya inay noqoto qof diin iyo akhlaaq leh kadalik yacni ninkii weliga ahaa cidda uu inantii uu weliga u ahaa cidda uu siinayaa inay noqoto nin diin iyo dhaqan leh waxaynu intaa kadib uga gudbaynaa bal xuquuqda ay isku leeyihiin labada ruux ee isqaba kadibna waxaynu u gudbaynaa bal furiinku marar buu lagama maarmaan noqdaaye qaabka uu sharcigu u dhigayo ugu talagalay inay labada qof u kala tagaan walaalayaal xuquuqda ay isku leeyihiin labada ruux waxaa jirta mid ninka lagu leeyahay iyo mid gabadha lagu leeyahay iyo mid ka wada dhaxaysa waxaynu horraysiinaynaa ta ka wada dhaxaysa kow xuquuqda ka wada dhaxaysa waxaa kow ka ah almucaashara bilmacruuf inay labada ruux ku wada dhaqmaan si wanaagsan oo isqadarin iyo isqiimayni ay ku jirto kalgacaylkii iyo naxariistii ilaahay uu sheegay inuu dhexdooda dhigay la dhowrayo oo lagu soconayo oo mid waliba uu qadarinayo dawrka iyo waajibka uu leeyahay isla markaa wixii wanaag ah laysaga markhaati kacayo oo aan la yska difraynin markaa ta ugu horraysaa waxaynu leenahay waa inay wanaag ku wada dhaqmaan isna qadariyaan qof walibana ka soo baxo waajibaad iyo xuquuq wixii saaran ee lagu leeyahay midda kale waxaa ka mida xifdul asraar in waxaa sir ahee ka dhaxaysa inay ilaaliyaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dadka waxaa ugu shar badan ilaahay agtiisa derajo ahaan maalinta qiyaamaha nin gaadhaya ruux dumara oo ayana ay gaadhi macnaha isqabo oo mucaamala ay dhex mari dabeetana sirtii dhexdooda ahayd faafinaya rasuulku sala allahu alay slam wuxuu idhi sidaa ha samaynina qofka sidaa sameeya wuxuu ka dhigan yahay shaydaan shaydaamad waddo ku qabsaday iyaga oo dadka oo dhammina ay eegayaan markaa wixii sira iyo arrimo ka dhexeeya iyo mucaamaladooda iyo xidhiidhkooda in laga sheekeeyo iyo in la faafiyaa labadoodaba waa ku xaaraam waana fal xun waa inay iska ilaaliyaan markaa waxa qodobkaa raacsan in arrimahooda iyo waxaa dhex mara inay ayagu dhammaystaan oo aanay cid kale dhexdooda soo gelin oo aanu midba cid yeelanin markaas uu u warramo oo uu sirta iyo waxa jira gaadhsiiyo ee ay noqdaan laba ruux oo ayagu dhibta iyo wixii dhex yimaada xallisho oo dhammaysta waayo cidda kale ee soo dhex gelaysa xumaan mooyaane waxa laga yaabaa inaan intooda badan waxba ku biirinin taas waxaynu leenahay waa xuquuqda ka wada dhaxaysa ee labada ruux laga doonayo waxaa jira xuquuq marka ninku uu guursado laga doonayo oo ay waajib tahay inuu ogaado isla markaana sida ugu habboon inuu ula yimaado kow waxaynu leenahay xuquuqdaas ama mas-uuliyaddaa la saaray waxaa ka mida waxaa la dhaha alqawaama waa maamulidda iyo hogaamidda ayaagidda ilaahay baa yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bimaa anfaquu min amwaalihim ilaahay baa yidhi raggu kuwa u qumid badan weeye oo maamulid badan dumarka maxaa markaa qawaamadaas iyo markaa maamulidda iyo hogaamintaa lagu siiyey kow de waa fadliga ilaahay uu barhkood barhka kale ka fadilay oo xaggii caqligii iyo xaggii awooddiiba ilaahay raggii ku fadilay wa bimaa anfaquu min amwaalihim iyo waxay bixiyeen ee xoolahooda ah waxay bixiyeen oo qarashkii o dhan isagaa bixinaya meherkiibuu bixinaya hoygiibuu bixinaya masruufkiibuu bixinaya markuu waxaasoo dhan uu bixiyey ayaa la siiyey ee culayska intaa laga saray ayaa hogaaminta iyo qawaamadii isaga la siiyey qawaama macnaheedu ma aha inuu ninku markaa ku kibro oo uu arka inuu markaa ruuxan dumara ka fadli badan yahay uu ka xoog badan yahay bal waxay u jeedaa ama qawaamo aynu uga jeednaa inuu ninku la yimaado nafaqayntii iyo maamulkii saarnaa arrinta qoyskana si ay u toosto waxa lagama maarmaan ah dee in cid maamula ahi jirto oo arrimaheeda maamulaya oo arrimaheeda socodsiinaya oo u toosinaya wajhada iyo qaabka toosan ruuxa dumarina abuur ahaan ta ilaahay uu dadka ku abuuray yacni waxaa ku imanaya uurkii iyo dhalmadii waxa saaran markaa arrimihii guriga inay iyadu maamusho ninkiina dee awoodda jidheedee ilaahay siiyey fikirka iyo caqliga dhammayska tirana ee ilaahay uu siiyey daraaddeed ayaa loo saaray inuu markaa isagu hogaamintii yeesho inuu markaa isagu jidhkii nolosha isagu uu sallaxo u kifaaxo oo u halgamo amni iyo istiqraar iyo deganaansho sidii qoysku u heli lahaa isagu inuu kifaaxo u dadaalaa la saaray markaa qawaamadu waa ta noocaasi weeye waa xil culus oo ilaahay uu ragga saaray weeyaan lagama maarmaanna ah in lagu wada shaqeeyo oo ninka lafdiisu aanu dee madaxte ano anaa maamulayo anaa taladii lahuna aanay noqonin dee inay la tashi uu sameeyo oo dawrkeeda ruuxa dumara tixgeliyo oo ula tashdaabaa laga maarmaan ah ee aanu odhanin anaa wax walba markaa awoodlaysiiyo socodsiinaya markaa isaga ayaa la saaray nafaqadii rasuulku sala allahu alay slam uxu uhi kafaa bilmari isman an yudayica man yaquut waxaa qofka dembi ugu filan inuu halleeyo ciddii uu quudinayey marka dee waxa maamulkaa iyo madaxnimadaa iyo awooddaa lagu siiyey waxa weeye waa waxbixintaas iyo dee hawshaa la saaray haddaanu waxbaba ku filayn oo wax alliyaadiya wuxuu ku filayayba aanay jirin ee ruuxii dumar haataa iyadu dhalaysa ee carruurtii korinaysa ee esida ee islamarkaa haddana u shaqaynaysa hadday tahay muxuu sheeganayaa markaa waa ha iska rabshad laado ha iska joogjogoon meelaha weeye ila intaasaa maamulka loogu dhiba hadday intiiba uu ka tanaasulay ya waa inuu iska dhib laado iska joogaawun waxaa laga maarmaan ah inuu xaaskiisa si wanaagsan ula dhaqmo in aanu garaacin in aanu carabkiisa ku dhimin inaanu waxay xumaysanaysa aanu maqashinin rasuulku sal la sl uhi istawsuu binisaa'i khayra war dumarka waxaa u dardaarataan khayr maxaa yeelay dumarka waxa laga abuuray feedh feedhahana ta ugu sarraysa ayaa ugu qallooc badan haddaad is tidhaahdo toosi waad jebin haddii aad ka suushe isagoo qallooca haddaad daysana qalloociisaa ka suuli maayo markaa u dardaarma dumarka khayr baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi waxa kale oo nin rasuulka weydiiyey ya rasuula maa xaqu zawjati axadina calayhi muxuu yahay buu yihi rasuul allow midkaayo xaaskiisu xaqa ay ku leedahay an tutcimaha idaa acimta rasuulku sala allah alay slam wuxuu yihi waa inaad quudisaa markaad wax quudanayso wa tagsuuhaa markaad adiguna arad beesho waa inaad iyana arad tirta aad waxugisaa wejigana aanad ka garaacin hadal xunna aanad ku odhanin haddii markaas hadud yar dudaysana dee guriga mooye meel kale aanad uga haajirin waxaa kale oo rasuulku sala allahu alay slam yihi khayrukum khayrukum liahli waana khayrukum liahli waxaa idinku fiican ka ehelkiisa idinku fiican aniguna waxaanaba rasuulku yihi ehelkeyga ka ugu fiican maxaa markaa wanaag kula dhaqankaasi muxuu keenayaa waa inuu ruuxiisa dumara u naxariisaa u dhimriyaa waa inuu ilaaliyaa waa inuu ilaahay cabsidiisa faraa waa inuu arrimaha diinteeda baraa ee uu mas-uulka ilaahay hortiisa kaga yahay waa inuu wixii qallooce ay leedahay uu ku toosiyaa xikmad iyo waano waa inuu cay markaas iyo muran uu ka dheerado oo xataa dee edbinteeda iyo markaa wuxusheegeedana waa inaanu xuduudda sharciga ka tallaabin waa inuu yahay mid mukhlisa oo xaaskiisa yacni u daacada waa inuu noqdaa mid u naseexeeya waa inuu wixii nuqsaanee ay leedahay oo indhaha ka laliya isagoo eegaya inta wanaagee ay leedahay rasuulku sala allahu alay sl xadiis buu ku lahaa yuu cadhoonin qof muumini qof muuminada haddii uu dabeeco ku naco mid kale ayuu kaga raalli noqon yacni waa inuu isu miisaamayo mar kastaba yacni wixii salbiya ama xumaanahee ruuxa dumare ay leedahay uni waa inaanay u qallibnaanin oonay halkaa u oolin waa in markaas uu yahay markaa mid dhowrsoon oo aan indhihiisa u taagaynin xaaskiisa cid aan ahayn waa inuu xaaskiisa ka dheereeyaa meeshii shaki iyo xumaan iyo fisqi uu ku jiro o dhan waa inuu ka ilaaliyaa waa inaanu ku kalifin xaaskiisa arrin ama camal axkaamta diinta ka hor imanaya diinta ka hor imanaya waa inaanu ku kalifin yacni waxaad arkaysaa mararka qaarkood nin xijaabka ku haysa iyo way sasturaysaa ayaad arkaysaa waa waxa dhaca markaa haddii ilaahayba kuu hagaajiyey inaad markaa adigii waxaan diinta ku wanaagsanayn adiga aad ku kalifta ama aad kaga doonta waa waxaan habboonayn weeye haddii ruux dumara oo xishoonaysaa ta waanaad adigu xishoodka ka saarin markaas waxa kaloo lagama maarmaan ah inuu ehelkiisa u waasiciyo wixii uu helaya ee nafaqo ah isla markaa wixii ay ka doonaan ee wanaagsanna uu ajiibaa isagoo ilaahay u waasiciyey inuu cidhiiri ku geliyaa ma banaana isagoo ilaahay u waasiciyey oo risiq wanaagsan haysta oo adduunyo wanaagsan haysta inuu cidhiiri ku geliyaa ma habboona waa inay ka taxadiraan dad fara badan haddii markaas waxyaalaha ay codsanayaan aanay u suurto gelaynin dee waa inuu si wanaagsan oo cudurdaara uga baxaa waa inuu ka dheeraadaa dee tadakhulka markaas iyo markaa wax walba faragelinteeda dee waxa arrimo lagama maarmaana mooyaane waa inaanu wax walba ku faragelinin qodobka kale waxa laga maarmaana walaalayaal xuquuqda lagu leeyahay ninka waxaa ka mid ah inuu isu qurxiyo oo isu udgiyo xaaskiisa waa laga maarmaan waxaad moodaa raggu inay taa qalad ka fahmeen oo islaanta unay maryo qurux badan xidhatay inay unsisheetay inay cadar ismariso un looga baahan yahay isaguna isagoo haashtariya inuu yimaado isagoo giddi maanta maqsin yar intuu isku xidhay halkaa sigaar isku buufinayo qaadna cunayo dhididka iyo qarmuunka ka baxaya yacni aada loola yaabayo yacni inuu islaantiina ka doono inay markaa iyana u siiyo cadar ay lahaataa waa xadgudub weeye ibnu cabbaas ayaa wuxu uhi waxaan jeclay inaan isu qurxiyo ruuxaga dumar sidaan u jeclayaba inay isu kay qurxiso taana waa inaan walalayaal lama ogaanin oo ragga lafdooda xagga waa laga rabaayo inay iyaguna dhinacaa iska tiiriyaan waa arrin laga maarmaana waxaa kamida walaalayaal ko ruuxa dumara yacni inuu diinteeda iyo dhaqankeeda iyo wanaaggeeda ilaaliyaa waa wax saaran hadday balaaya u gawaamtu dabagalo dee iyada lafteedu waa mushkilad iyada lafteedu waa mushkiladoo inaanu ku dul wareeginuna dee dadka islaamka ay is aaminaan oo markaas aanu mar kastaba in markaa xumaan iyo balaaya jirto inaanay u gawaamin oo iyana xaggaas aanu ibtila kaga dhicin iyana waa laga maarmaan wixii xun ninka aan ka qiiroone aan reerkiisa iyo ehelkiisa aan uga xumaano dayuus baa la ydhaha jannada ma galo marka waxaa la doonayaa in labadaa loo dhexeeyo ayaa la rabaa waxaad moodaa inahaas inaynu kaga tegayno xuquuqda inagoon dhammaystirahaynin lagu leeyahay ninka inahaas ayaynu ku dhaafaynaa waxaa ka mid a waxyaalaha haddaba ruuxa dumara laga doonayo iyada lafdeedu waa inay ogaataa in waajibaad lagu leeyahay ko waxaa ka mid a waa inay ruuxa dumari ku dadaashaa siday ninkeeda yacni deganaanshihiisa iyo sacaadadiisa iyo liibaantiisa ay uga qayb qaadan lahayd waa inay ilaalisaa nafdeeda iyo maalkiisa waa inay ka dheeraataa camal kasta ama wax kasta oo ninkeeda cidhiidhi gelinaya rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi dumarka waxa ugu khayr badan ama ruuxa dumarahee wanaagsani waxa weeye man idaa nadarta ilayhaa saradka waa ta haddaa adeegto ku farax gelisa wa idaa amartahaa ataacadka waa ta haddii aad waxfarta ku yeesha wa idaa kibta canhaa waa ta markaaad ka maqan tahay xafidadka fii nafsiha wamaal haddaad ka maqan tahayna waa ta ilaalisaa nafdeeda iyo maalkaagaba waa ta ku ilaalisaa waa inaanay soo gelinin gurigiisa cid uu nacayo waa inaanay soo gelinin waa inaanay keenin gurigiisa cid uu nacayo rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi waxa ay idinku leeyihiin dumarkiinu xaq dumar waxaa ku leedihiin dumarkiina xaq dumarkiinuna xaq bay idinku leeyihiin xaqa aad ku leedihiin waxa weeye inaanay furaashyadiina ku fadhiisinin cidaa nacaysaan inaanay u idmin guryihiina cidaa nacaysaan xaqiina aa idinku ku leedihiinna waa inaa u samafashaan aradbeelkooda iyo raashinkooda iyo mucaamalooda waa inaa wadaajisaan halkaa waxaan ka wadaa walaalayaal waataynu soo tilmaannay markaynu xagga ragga la hadlaynay inay lagama maarmaan tahy mararka qaarkood baa waxaa dhacda inuu ninku ruuxan dumara soo dhexgeliyo ehelkoodii oo uu hooyadii iyo walaalihii iyo uu soo dhexgeliyo dhib fara badanna markaa halkaa ay ka timaado waajibka markaa ninka saara waxaynu ku tilmaannay dee inuu markaa ehelkiisuna ehelkiis iyo hooyadii hooyadii tawaa walaalihiisu walaalihii yihiin oo laga doonayo xaqoodii iyo waajibkoodii inuu la yimaado dee qofkan uu qabaana xaq bay ku leedahay inuu kala badbaadiyaa markaa waa laga maarmaan markaa hadday codsato meel gaara in la dejiyo dee waa lagama maarmaan in la dejiyaa oo aan lagu toojargalayn un halkan deganow waa arrin laga maarmaana weeye kadalik saas si leeg dhinaca kale dee ruuxa dumarina haddii ay aragto dee inaanu qaraabadeedan iyo dadkeedan qaadi karaynin dee inay iyana dabada ku wadato ay saddex iyo afar iyana soo jiidataa dee ma wanaagsana yacni halkooda wixii lagu taraya iyo wixii markaa waajibay leyihin iyo wixii qaraabanimay leeyihiin waana arrin laga maarmaana waana arrin meesha ku jirta ninku inuu qadariyo qaraabada iyo cidday gabadhu ka soo jeedo kadalik ruuxa dumari waa inay qadarisaa qaraabada iyo cidda uu ka soo jeedo ninku markaa qadarintaas iyo qiimaynta iyo wuxutarkaasi iyo waa inay kala saarnaadaan dee labadan ruux dantoodii iyo wada noolaanshahoodii iyo wixii ay isku lahaayeen oo wax walba ka horeeya iyo waxay dadkaasi ku leeyihin waa inay kala saarnaadaan marka waa inaanay yacni soo gelinin gurigiisa cid aanu jeclaysanaynin waxaa ka laga maarmaana waxaa ruuxa dumara laga doonaya waa inay adeecdaa ninkeeda waxaan macsiyo ahayn waa inaanay dalab mashruuca iyo codsi uu leeyahay aanay ku diidin rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi ruuxa dumari marka uu ninkeedu u yeedho ee ay diiduu faraashka ugu yeedho malaa'igta ayaa lacnadaysa inta uu ka waabaraysanayo ama intay ka soo noqonayso marka waa in layska jiraa taana waa in ruuxa dumarihi ay ninkeeda ayana mukhlisad daacad u tahay oo kalgacayl iyo ixtiraam u muujisaa waa inay wanaajisaa maamulka guriga iyo carruurta arrinkooda waa inay isu qurxisaa ninkeeda inta uu guriga joogo waa inay markaa mid nadiifa oo wirwiraya nafdeediiyo gurigeeduba waa inuu noqdaa halkaana yacni isdhaaf baa ka jira oo ruuxa dumarihi intay gurigeeda joogtana yacni qof waalan baad moodaa markay dabadda u baxaysana waa qof kale aad ba halkaana dumarku sidaynu raggaba xaggaa uga tilmaamaynay dumarkana halkaa isdhaaf baa kaga jira marka waxa weeye walaalayaal hadday dahab leedahay gabadhu hadday maryo qurux badan leedahay hadday cadar iyo uusi haysato waxaa la doonayaa aqalkeeda iyo ninkeeda inay u xidhato u sheetay u marsato laakiin suuqa maaha suuqa lama ogolo ruuxa dumari yacni inay maryo indhaha soo jiidanaya inay u qaadato inay markaa dahab iyo markaa wax udug markaa ay isu sii marisaa waa mamnuuc lama ogola yacni ruuxa dumara rasuulku sal l sl wuxuu ihi ee iscadirisa ee qolo soo marta si ay urteeda u helaan waa zaaniyad baa rasuulku sala allahu alay slam uu ku tilmaamay marka waa in aad iyo laxaad dumarku arrinkaa ay isaga jiraan oo aanay ilaahay ciqaabkiisa aanay arrinkaa ku mudanin guryahooda intay joogaan waxay dahab leeyihiin ha xidhaan ha isqurxiyaan marka suuqaa la tegayo yacni xijaabka sharcigaa baa la doonaya in la xidho wax udugana inay ismariyaan lama rabo waxaa kaloo kamida inay ka dheeraato inay ninkeeda ku culaysiso codsiyo masalan waxaanu awoodaynin inay tiraa kankeen iyo kanaa loo baahan yahay iyo kanaa loo baahan yahay inaan lagu culaysinin oo dee waataynu soo tilmaanay noloshan imanka waxyaalo badan baa kusoo kordhay oo dee dumarkii waxaynaan hore waamaqoon oo ismarinayaan oo gremiye ah ayaa kusoo kordhay oo ay barteen oo dee laleeyahay haddii ay iska daysana dee wejigiiba waa googoay dee hadday biilkiiba ka badato waxaasi soo mushkilad maaha biilkiiba way ka badanaysaa mararka qaarkood marka waa inaanay ruuxa dumarihi ku mashquulinin ninkeeda ka doonidda waxaanu karaynin ama hadduu isna leeyahay bal jago yar iyo meel aad gashaan iyo waxbuul ayana ay doonaysa un in waxba inta lagu burburiyo iyada lafdeeda dee taasi ma soconayso ninkii waxaanu nihi wixii markaa mashruucee loo baahnaa iyo waxsiintii waa inuu ballaadhiyaaba nidhi ehelkiisii waa inaanu ku cidhiidhin dee ayaga lafdoodana waa inaan xagga kale ka rarin oo dumarka laftooda ilaahay ay ka baqaan ama qaar baaba rumaysan oo yidhaahdaa ninku yacni si aanu naa kala guursan wax alla wuxuu hayaba ka burburi wax alla wuxuu hayaba ka burburi oo kan keen iyo kanaa loo baahan yahay ficiis baa loo baahan yahay waxaa kamida waxyaalaha ruuxa dumara laga doonayo inay ka dheeraato wax kasta oo sharafdeeda sharafta ninkeeda dhaawacaya waa inay dhowrsoonaataa wax kastoo tuhma iyo shubhaa waa inay ka dh dhowrsoonaataa waa inaanay quruxdeeda cid kale u muujinin waa inaanay gurigiisa ka bixin idan la'aan idan la'aan waa inaanay gurigiisa ka bixin waa inay ilaalisaa yacni asraarteeda asraartiisa waa inay ilaalisaa waa inaanay la dhaqmin cid aan u jeclayn la dhaqanto waxaad arkaysaa guryo fara badan oo ku dumaya naa dumarkaa iyo ciddaa iska daa ayana dayn maayo bal muxuu igu diiday wayna hebeliyeyna fulane yani waan arkay oo way dhacday guryo fara badan oo noocaa ku burburaya yacni ciddaas aanu ka raalli ahayn ee aanu jeclayn inay ayana sanka ka soo gelisaa ma habboona waa inaanay markaa ashtake iyo dhib baana haysato aanay ninkeeda ku mashquulinin waa inay ninkeeda la wadaagtaa wixii farax iyo murugo ah waa in haddii nolosha ay adag tahay iyo haddii barwaaqo lagu jiro labadaba la wadaagaa midna walaalayaal waan ku talin lahaayo yacni waxayna soo gelaya iyo waxaynu haysanno waxa laga maarmaana inaynu adduunyadana wax kaga qabsanno aakhirana wax kaga qabsanno oo aanay wada soconin mar kasta aanay wada soconin waxa ina soo gelaya waxaynu kharash garaynaynaa waxaynu ina soo gelaya waxaynu kharash garaynaynaa aanay mar kasta noqonin wax isku sarjaran ruuxa dumarihi waa inay tarbiyeysaa ubadkeeda tarbiye wanaagsan oo ay si wanaagsan u tarbiyadaysaa waa inaanay dafirin wanaagga iyo samafalka uu sameeyey waa inaanay dafirin oo waxyaalaha rasuulku sala allahu alay slam ku tilmaamay dumarku inay ahlunaarka ugu badan yihiin waxaa ka mid ahaa rasuulku sala alla alay slam sheegay yacni lacnadana dumarku way badiyaan wixii wanaagahee ninku u sameeyana way dafiraan marka inay ugu mahadnaqdo ayaa lagama maarmaan ah wixii ixsaan iyo wanaag ka soo gaadha waa inay ugu kaalmaysaa inay u shaqaysaa ruuxa dumari ninkeeda uguna kaalmaysaa arrimihiisa diiniga iyo arrimaheeda adduunyaba arrimihiisa addunya waa inay ugu kaalmaysaa oo mid garab taagan waa inay noqotaa waxaa kamid a waa inaanay soomin soom sunno ah isagoo jooga ilaa idankiisa mooyaane malaa innaga hadda faralkii baaba inoogu darane sunno hadalkiisaba malaa ma hayno eh yacni haddii ay soomayso sunne waa inay idan ka weydiisataa marka walaalayaal xuquuqda laga doonayo ruuxa dumarana inahaas ayaa kamid a yacni inagoon wada dhammaystiraynin waxa markaas markaynu ogaano xuquuqdii ka wada dhaxaysay ee noocaasa ahayd tii ninka lagu lahaa iyo tii gabadha lagu lahaaba markaynu ogaano inay sidaa tahay waxaa la doonayaa labada ruux in ay xuquuqda wixii lagu wada leeyahayna ay wada gutaan wixii mid walba gaar looga doonayana uu la yimaado kadalik islaamku waxa kale oo uu diiday wax alliyaaliya wixii labadaa ruux xidhiidhikooda goynaya ee daciifinaya ee masalan debad kaga imanaya rasuulku sala allahu alay waslam wuxuu yidhi naga mid ma aha man khababa imra'atan calaa zawjiha ninka ruux dumara ka fasahaadiya ninkeedii naga mid maha baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi kadalik ruuxa dumara waxaa rasuulku sala allahu alay slam yidhi yay weydiisan walaasheedoo uu qaba inuu furo walaasheedii islaamkaan ujeeda si waxa weelkeeda ku jira ay u rogato macnaha wixii iyadoo qabtaba ay la wareegto waar furo aniga ay guurso kadalik ninkii inuu ruuxii dumar ahaa ka fasahaadiye lama ogola markaa walaalayaal marka la ixtiraamo tawjiihaadka aynu soo sheegnay iyo waajibaadka waxay noqonaysaa labada qof ee isqaba gurigoodu guri ay ku liibaanaan buu noqonayaa guri wuxuu noqonayaa kalgacaylkii iyo naxariistii aynu sheegnay ku dhisan wuxuu noqonayaa guri ubadka ka soo baxaya aayatiin ay yeeshaan oo dadkooda waalidkood iyo diintooda iyo dalkoodaba anfaca waxay noqonayeen guri aafaad iyo imtixaanaad ka badbaada ayay noqonayaan markaa wax lagama maarmaan ah in la ilaaliyo ayaa laga maarmaana oo sidaas aynu soo tilmaannay loo ilaaliyo oo waajibaadkaas laga soo baxo oo waxaynu tilmaannay markaynu sababaha furiinka ka hadlaynay dee sababo fara badan baynu tilmaannay mid kasta waxaynu raacinay wixii dawadow ahaa baynu waxaynu nihi waxyaalaha ugu waaweyn sababo badan baynu tirinay waxa ugu weynaa aqoon darrada labadii ruux ee isguursanayay aanay aqoon u lahayn yacni sida islaamku ugu talagelay guurka iyo siday labadan ruux u wada dhaqmayaan waynu tilmaanay markaas siday u wada dhaqmayeen wixii ka wada dhexeeyey iyo wixii mid walba gaar loogu lahaa waynu tilmaanay waxa kaloo lagama aynu nidhi waa sababaha ugu waaweyn ragga dayacaya mas-uuliyaddii saarayd ee guurso mooyaane iyo wax dhal mooyaane aan wax kala saarnayn ee ku bedeshay qaad iyo sigaar iyo balwad maxaa markaa laga maarmaana walaalayaal dee sidaa aynu tilmaanay inuu ninkiina waajibka ka saaran ehelkiisa iyo ubadkiisa inuu ka soo baxo in la iska ilaaliyo dhanniga iyo shakiga si aynu soo tilmaanay iminka waxaa dad fara badan mashaakilaadka iminka ugu badan waxa ka mid ahee dadka iminka mashaakilaadka ka qayba faalisooyin iyo fooxisooyin dadkii markay dhargeen in badani ayaa markaa la yacni bal waxa soo socda in laga war helo inuu ninku naag kala damacsan yahay iyo bal hadda waxaa dhici doona iyo waxaa jiri doona ayaa lasii mala awaalaya waa wax badan oo ina dhaca weeyaan marka waa in la iska jiraa waxaas oo kale wax alliyaal iyo isku dir ay dadkaa isku diraan mooyaane wax allayaaliyo waxay qeyb ka ogyihiin iyo waxay wax soo socdo ka ogyihiin ma jirto qaar baa is yidhaahdaa masalan ba isjeclaysiiyo waxa wax isjeclaysiinaya waxa weeye ee almawadda waraxmada aynu tilmaanay keenaya waa marka qof waliba xuquuqdii lagu lahaa uu ka soo baxo ee sidii la doonayay uu qofkan kale ula dhaqmaaba labada qof isjeclaanayaan naxariistiina dhexdooda imanaysa laakiin haddii la is yidhaahdo waxaa loo qabto qaar badan baa sidii u qabto isjeclaysiiy oo kuwan suxaraduna waa jaahiliinoo iyagiiba isku rogayba o iyadiibu nacayba arkiba keli laayeyba oo wax dhacay marka walaalayaal waxaan leeyahay oon halkaa kaga tegayaa haddii aynu ilaalino sidaa islaamku ugu talagalay qoysaskeenu inay dhismaan u dhismaan saa ugu talagalay haddaynu u ilaalino haddaynu xuquuqda iyo waajibaadka aynu isku leenahay aynu sideeda uga soo baxno guryaheennu waxay noqonayaan guryo lagu nasto oo lagu liibaano ayay noqonayaan haddii kale guryo gubanaya oo yani dhib mooyaane aan dheef kordhinin bay noqonayaan oo burbura walaalayaal haddaba markaynu intaa ka tagno bal waxaynu u gudbaynaa mararka qaarkood ayaa la waayayaa yacni labadii ruux ay isqabanayaan ama sababahan aynu sheegnayba ha ku yimaadaan ama wax kale oo masalan sharciyaba ha ku yimaadaan labadii ruux wax allayaaliyo wixii arrintooda lagu dhexgeli lahaa ee lagu wanaajin lahaa baa laga quusanaya islaamku markaa labadii ruux oo labadoodiba soo kala taagan ama ruuxii dumar ahayd oo soo taagan ama ninkii oo soo taagan ilan waxaan gurigani wuxuu ku dhismaya waxa weeye qanaacad ay labadan ruux ay ku wada qanceen inay gurigan dhisaan haddii midkood isoo taago ama gabadh isoo taagto ama ninkiisa soo taago dee ha layska lusho uun xal maaha islaamku xaluma yeelin xal kama dhigin islaamku taa rasuulka sala allahu alay slam ruuxu dumara ayaa u timi waxay tidhi yaa rasuul allah ninkaa diin iyo dabeecatoona ku qiimayn ku ceebayn maayo laakiin ninkaa waa nacay markaa waxaan ka baqayaa aniga oo islaama dee inaan xuquuqdiisii kasoo bixi waayo waxaan islaamnimada ku wanaagsanayn aan kula dhaqmaabaan ka ninkaa waan kasoo taagnabay rasuulka sala allahu alay slam ku tidhi burigna muu qaadanin oo naag ku noqon halkaasaynu in badan idhaahno muu odhanin rasuulku markuu arkay ruuxan dumara yacni dareenkeeda iyo say usoo taagan tahay rasuulku sala la alay slam wuxuu ninkii ku yidhi war beerteedii ma u celinaysaa wuxuu naagtii bu kuhi beertii uu meherka kusii ma u celinaysaa haabay tiri war beertaada qaadoo iska fur buu yidhi beertaada qaadoo ruuxan dumara iska sii daa macnaha isagoo haddana furiinkii uu ku tilmaamay abqadulxalaali ila allahi aalaaq furiinku inuu yahay xalaasha waxa alla ugu cadho badan waxaa kaloo rasuulka laga sheegay ma jecli baa rasuulku kuwa wax dhadhamiya iyo kuwa dhadhamiya dumarka ee guurka dhadhamo un uga jeeda ma jecli baa rasuulku sala allahu alay slam iyadoo waxaasoo dhami ay jiraan iyadoo labadii ruux seeska adag loo dhigay iyadoo wixii dabad kaga imanayay sidaa looga moosay ayaa haddana labada ruux haddii ay wada dhaqmi kari waayaan tallaabooyin badan baa ka horeeya haddii masalan dee ruuxii dumar ahaa xaggeeda ay ka timaado la dhaqmi waagani waxaa la idhi ha la waaniyo waxala hadday waxba ku qaadan weyda oo firaashka ha kaga hajiro haddii masalan garaacaan waxba yeelin haddii ay kusoo noqonaysa ha ku sameeyo intaaba haddii lagala quusto ehelkii ha laysu keeno oo mid ehelkeedii iyo mid ehelkiisii ha loo keeno deeta arrinkii ha la baaro marka hadday arkaan labada ruux inay wada dhaqmayaan haddii ha wada ha wada dhaqmaan haddii ay arkaan inaanay wada dhaqmaynina sidaa ha ku kala kaxeeyaan baa leeyihi markaa haddaba maxaa lagama maarmaana marka furiinka laga maarmi waayo ama dee maradba hadday ruuxii dumar ahaa noqoto dee qof aan wanaagsanayn hadday noqoto oo iyadu xuduuddii sharciga ahayd ka tallowda hadday noqoto dee la haysan maayo markaa markaa furiinkii noqdo mid lagama maarmaana labadii ruux aanay wada dhaqmi karaynin asbaab sharci ay ku kala tagaani ay jirto halkee m halkeebaa islaamku ugu talagalay ama seebu ugu talagay islamku inay ku kala tagaan horta mid weeyaane bal qabso ilaahay wuxu uhi faamsikuuhuna bimacruuf aw faariquuhuna bimacruuf waxaa la doonaya haddii la wada joogana wanaag in lagu wada joogo haddii la kala tegayana si wanaagsan in loo kala tago hadda qabso haddii la wada joogayana waa in sida aynu soo sheegnay loo wada jooga haddii la kala tegayana waa in si wanaagsan loo kala tagaa laakiin in la isjiito iyo in la isxagto iyo warqadeeda bixin maayo iyo waa iska daba lulanaynaa uun islaamku ma ogola in si wanaagsan loo wada dhaqmo iyo in si wanaagsan loo kala tago waa labadaa miduun ko fureenka markaynu haddaba ka hadlayno waxaynu leenahay aalaaq min xaqi arajul horta furiinku waa xaqa ninka waa xaqa ninka ninka ayaa furiin kale muxuu ku yeeshay baa isweydiin le ruuxa dumaraba ayaana furiinka loo siin waayo dhowr sababood baynu sheegaynaa mid weeyaane hortu ninka waxaa kaga baxay qoyskan dhismihiisa qarash fara badan masalan haddaynu teenna ka soo qaadno dee gabaati buu bixiyey oo yarad buu bixiyey oo aqalkanuu dhisay oo wixii lagu aqal gelayay oo dhan buu isagu la yimi isla markaa waxa uu ogy halkaa yacni xeerin badan baa kaga jirta oo isaga si deg dega furiinka uga soo bixi maayo laxijaalaha ka gishayoo halkaa wax badan buu iska fiirinaya midda labaad wuxuu ogiyey marka uu tay intaasoo qarashi kaga baxeen ay kala tagaan ta labaad iyo aqalka labaad u dhisaya waxa kaga baxaya ayuu ogyahay markaa saddexaad wuxuu og yahay waxa ka raacaya furiinka nimka markuu furo waxa ka raacaya laiskis ilan waan furay oo la kala dhaqaaqi maayo e waxaa laga rabaa nafaqadii intay ruuxan dumar ciddo tirsanaysaa laga rabaa mutca iyo waxoogay anba bixin oo maalintaa udhay baa laga rabaa maskan iyo halkay geli layd baa laga rabaa ubad hadduu jiray masruufkeedii baa laga rabaa yacni marka la eego wixii horee kaga baxay iyo waxa dambee kaga baxaya mar kastaba isagu waxaasoo dhan buu fiirinaya culayskaasoo dhan baa saaran mid ku deg dega noqon maayo laakiin ruuxa dumara haddii la yidhaha adaa furiinkii le mid horena kagama bixin mid dambana kaga bixi maayo maalintaasay udhiibaysaa dumarku ayagaaba yidhaahdaa haddii nala dhiibay maalintii toban jeer baanu furi lahayn ayagaaba qiroo sheega midda labaad xagga caqligiisa iyo deganaanshihiisa iyo sabirkiisa isaga ayaa ka sabir badan oo uga dulqaad badan wixii uu arkay iyo dhibaatada taalla waxaa laga yaba ruuxa dumari iyadoo dhibaata ma jirin inay tira ay furan hadda furinkaa xataa doonaynin inay tira ay fur oo laga fadhigi waayo haddii gacantaba loo geliyo sawse ay sheegeen maalintii walba toban jeer may fureen yacni taasina waa laga maarmaan markaa in laogaado waxaynu leenahay furiinka hortu ninkaa leh waayahay ninkii hal ahaado ruuxii dumar ahaa haddii ayada lafdeeda aysa soo taagto oo dee sabab sharciga ay haysato way badan tahay imika aad bay u badan tahay qaaraan wax alla wuxuu ku filan yahay jirin oo haddana ay ka aanay ka eelad helaynin baa badan qaaraan waxba siinay qaar iska tegay baa jira ruuxii dumar ahaa ma halkaasun ha fadhidaba ama waxaa la yaaliyo wuxuu dhib ku hay isagina markaanu furiinkii doonay maxaa ruuxii dumar ahaa loo baneeyey waxaa loo baneeyey laba arrin khuluc midaa loo baneeyey mida khulucaasi waxa weeye inay ayadii iibsato wixii masalan dee qarashay ka baxay inay tidhaahdo war waa kaasa qaado ay fur ama ha ka badnaado ama ha ka yaradeen ta war waxa qaado ay fur way leedahay haddii markaa sidaa uu ku furana soo ceshi ma yeelanayo midda labaad dee maxkamad sharciya baa jirta oo fasaq inay qaadataabay leedahay haddii sababo sharciga ay caddayso meesha keento inay fasaq qaadataabay leedahay markaa islaamku xaggaana wuu ka dhawray oo wuu ka eegay waxaa laga maarmaan ahun in maxkamada sharciga horteeda laga caddeeyo markaa xaq bay u yeelanaysaa gabadho haddii sababo sharciga ay ay martay sheegato ko waxa kaleynu leenahay ninku marka uu wax furayo iska furun maaha waxaa loo eegaa wakti dumarka waxaa jira wakti la furo waxaa jira wakti aan la furin laba xaaladood midnaba ruuxa dumara in la furaa waa xaaraan ruuxa dumara iyadoo caado leh in la furaa waa xaaraan maxaa yeelay cabdillaahi ibnu cumar ayaa furay xaaskiisii iyadoo xayd leh xilligii rasuulka dabeedna cumar baa weydiiyey arrinkaa murhu falyuraajichaa rasuulku wuxuu ihi far ha soo ceshada gabadhee ha soo ceshadee waayo ruuxa dumari waxay ku ciddo tirsataa dumarka caadada helaa waxay ku ciddo tirsadaan saddex jeer markay caadada ka maydhaan idan markaa caadadaa lagu furay ciddadii uguma jirto waktigii baa ku dheeraanaya waa mid midda labaad een banaanayn in la yacni markaa culimada qaar baa qabta furiinkaasi maba dhacayo qaarkoodna wuxaa qabaa way dhacaysaa masaladaa u banbixi mayno oo hadda isku mashquulin mayno laakiin waxaanu sheegaynaa inaanay banaanayn in la furaa ko midda kale waxa weeye ruuxii dumar ahayd iyadoo caadadii ka maydhatay oo ka daahirsatay isla markaa intaa caadada ay ka maydhatay dabadeedna ay is arkeen ninkii oo mucaamalo iyo galma dhex martay inuu furaano ma banaana maxaa yeelay mid weeyaane waxaa dhici karta ruuxaa dumari inuu uur ku soo baxo hadduu uurkaasi ku soo baxana waxaa dhici karta inuu ninkii ka murugoodo oo hadduu ogaan lahaa uurkii aanu furin marka intay kala caddaanayso waa inuu markaa u kaadiyaa oo markaa uu furaa ruuxii dumar haama iyadoo uurkeedii muuqday oo ugu badheedho ama iyadoo caadadii ka maydhatay oo aanay markaa is arag labadaa jeer waa inu furaa waa dumarka caadada hela baynu nihi ta dhaaftay iyada markaas halkaa ma soo gelayso ama ta yaray aan gaadhin halkaa ma soo gelaysa iyado markaa taasi waxa weeye waa xaggii waktiga oo waa intaa la ogaadaa waxa kale oo ayana lagama maarmaan ah in la ogaado xilliyo aanu ninka furiinku ka dhicin masalan ninka haddii la qasbo yacni waxa lagu tirinayaa oo la yidhaahdo qasab la yidhaha inta xabad laysu soo dul taagan la yidhaahdaa qasab kufur oo dhibaato muxaqiqi ay ka soo gaadhaysa hadduu furi waayo waan furay waxba ka furmi maaya laakiin maaha hadday taadu kaadhka qabsatay tiraaday fur qasab maaha qaar badan baa u qaba qasabka sidaa ama way gaari weyde ama yani kaladhka ay qabsatay dabeetana saasay igu qabsato wadaado saddexdiiba waanu dhiba bal ka waran iyo taasi qasab noqon mayso markaa qofkani dalaaqan inuu doortay baa laga maarmaana waxaa jira arrin kale oo ah waxaa la yidhaahdaa cadhada cadhadu walaalayaal waa laba qaybood cadho ay wax ku furmaan iyo cadho aanay wax ku furmin cadhada aanay waxba ku furminin waxa weeye cadhada oo qofka si yaalaba dadka dhiikar kale iyaga ku kacdaayo qofku u benadmo wax alla yaaliyo waxba uu kala garan waayo ee dabeetana wuxuu doono uu ku hadlo ee hadhow cid u sheegtay tiraa saasaa tiriya gabadhi baad furtay laakiin nia islaantii u cadhoodeen oo kula labaan furay ama mid baan furo isagii ka sheekaynaya ayaa kula cadhay ahayd dee waa cadhadu waabata la isku furaba laba ruuxunba isu cadhoodunba isfuraba marka waa in la ogaadaa cadhadaa qofku u benadmay ee waxba kala garan waayey ee loo sheegay ee la yidhi yani saasaad wax tidhi hadday cadhadu ilaa heerka ay gaadhsiisan tahay qofkaasi marfuuculqalam buu noqonayaa waxba ka furmi maayaan laakiin qofkaa wixii garanaya ee dee wixii uu yidhi ka sheekaynaya ee isagu doortay ee hadalkani ay ka soo baxeen kaasi waa furiin caadiya oo ay ku furanta ayuu noqonaya midda kale walaalayaal waxaa iyadana lagama maarmaana arrin kale oo xagga nooca furiinka ah furiinka waxaa la doonaya walaalayaal ninku wuxuu leeyahay ruuxa dumara markuu guursaa saddex dalqadood saddexdaa dalqadood inuu mar qudha wada ridaa waa xaaraam rasuulku sala la alay sl wuxu uhi ayulcabu bikitaab illahi waana bayna adhurikum waar ma nin nin loo sheegay saddexdii dalqadoodba inuu mar wada riday wuxu uhi ayulcabu bikitaab illahi waana bayna adhurikum waar maanoo idinku dhex jira ayaa ilahay kitaabkiisi lagu ciyaaraya saddexdii dalqadoodba waan kufray iyo saddexdiiba aad iga tahay inuu ninku idhaahda waa xaaraan saddexduba ma dhacayaan mise mid baa dhacaysa ayada waa baab kaloo inaan hadda murankeeda gelaynin laakiin waxaan leeyahay in saddexdaba la wada furaa waa xaaraan maxaa la doonayaa ko ilan gurigan waxa la islaamku xal buu raadinayaa labadan qof way isqabeen guri bay wada dhisteen qarash badan baa ku baxay hawl badan yani in mar kaba aqalkooda burburo la dooni maaye waxaa la doonayaa xal baa loo yeelayaa ko waxaa la doonayaa furiinku inuu marka horeysa hal dalqada furo oo labadii ruuxba ay markaa mud markaa dalaaqa rajci baa la yidhaahdaa rajci inta ay cadad baxayso ninkii wuxuu xaq u leeyihin ruuxii dumar ay idhaahdaa waan soo ceshaday xaaskaygii marka waxaa doonaya hal dalqa inuu furo muddadaa markaas ay markaa ka fiirsadaanoo markaa labadii ruux markay cidloobaane mid waliba gaar u baxo inay isu soo hilaabaanoo mid waliba gefkii iyo qaladkii ka dhacay uu ka tiraanyoodo oo uu ka xumaado oo isku dayo inuu saxo ayaa dhici karta dabeetana ay isku soo noqdaan waxa u furan hadday wax kala yimaadaan mid labaad tajribad labaad in haddana la sameeyo oo mar labaad haddana hal dalqa u furo haddii markaas ay mar labaad haddana yacni ay waayo aragnimo aanay tii hore ka helin iyo markaa isxusbadayn dambe ay ku timaado inay haddana isku soo noqdaan marka saddexaad labada hore ee dalqood markay dhaceena waxba lagu qaadan waayey ee murankii iyo wixii halkii uun iska taagan yahay ayay tii saddexaad imanaysaa markaa labadii qof wax isugu hadhay ma jiraan waayo mar bay isfureen way isku noqdeen mar labaad bay isfureen way isku noqdeen waxba labadii jeere hore waa waa ku waa ku hagaajin waayeen markaa saddexaad dalqadaasi haddii ay dhacdo inay ruuxa dumari nin labaad iskeed isu guursadaan mooyaane oo ay iskoodu kala tagaan mooyaane inay isku soo noqdaani ma banaana marka waxa dalqadahaas la leeyahay islaamku kolba mid kolba mid yacni fursad baa loo reebayaa dadkii oo la leeyahay bal inay hadda markaa ay wax ku qaataan haddana markaa labaad inay wax ku qaataan oon wixii labadii ruux oo shaydaan yari una ka dhex shaqeeya ama waxay hadii la markiiba dee saddexdiiba mar la wada dego de waa mushkilad weeya markaa sidaasaa islaamku atalaaqu marataani uu leeya waa maratan bacda mara furiinku fa imsaakum bimacruuf yani markaa waa in si wanaagsan markaa dee loo wada jooga ama si wanaagsan markaa loo kala tagaa marka hadday dee markaa labaad ay heshiin kari waayeen waxaa la arkayaa labadan ruux waxaa u dhaxeeya inay aad iyo laxaad u weyn tahay markaa furiinka ayaa markaa naxariis u noqonaya inay labadii ruux kala tagaan oo dalqadii saddexaad saa ku dhacdo hadday saddexdaa dalqadood sidaa marmarkaa isaga daba tagaan ruuxaa dumara nin labaad oo ay soo guursato mooyaane ma banaana ama si ay isugu iman karaan ninkaa ma jirto oo ninkaana iskeed u kala tagaan halkaa muxalilkaa la dee maxlalka markaa ka guursoo fur waa la diiday yani waxaana jira walaalayaal diinta inaynu dhowrna waa laga maarmaan waxa jira maanta waxaan odhan karaa waxa isfuro uun ama kala taga ama qiil waayo un labada isnacay labada iskood isu nacay iyagu ayagoo sidaa saddexdii mar dalqad uu furay markii labaad uu furay markii saddexaad uu furay oon sheekh culimada ka muslimiinta isku soo celinaya aanu jirin ayaa haddana mid loo tegayaa jaahil oo inta mijin loo qaado basol miyaad heblaayoy jiri waad cadhaysnayd soo maaha waxaan jirin bu akriyaya dabeedna labadii ruuxee tiri waxba idinma hayo kala tag ubaad arkaysaa halkii wada jooga waa tii wadaad halkan aan u tagnun baa lagu odhanay markaa walaalayaal yani aad iyo laxaad ha laysaga fiiriyo aad iyo laxaad arrimaha noocaasa ha laysaga fiiriyo waxyaalaha walaalayaal islaamku ayadana u dhigay waxaa kamida labada ruux yani isku celintooda iyo arrimahooda waxaa laga maarmaana ruuxa dumara hee la furay guriga lagu furay inay joogto intay ciddo tirsanayso waa arrin adag xagga dhaqankeenna waa arrin ka adag oo maahmaahiyo adallaa ka jira ilaahay agtiisana wax adag baa ka yaalla ma banaana inay ka baxdaa in laga saaraana ma banaana bal hadda aayadda qur-aanka u fiirsada ilaahay wuxuu yidhi laa tukhrijuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna ila an yaatiina bifaxishatin mubayina yay ka bixin baa yidhi ha ka saarina baa ilahay yidhi guryahooda ayaguna yay ka bixin gurigaa lagu furay ruuxa dumar intay ciddo tirsanayso yay ka bixin idinkuna ha ka saarina baa ilahay yidhi ayadoo dee wax xumaan cad la timaada mooyaane maxaa saddexdan dalqadoose maxaa guriga yacni labadii ruux inay isku soo noqdaan ruuxii dumaraa markay halka joogtee balaayada iyo wixii ku hareeri jiray dee waa ka joogayaan gurigeedii markay iska joogto waxaa laga yaabaa marka halkaa inay oo ay ninkii si sahla isugu noqdaan baa laga ya laakiin maalinta horse marka la kilkiliye layidhaha naag la furay fadhigo na maxaa kudhigay meesha ee la kilkiliye dabeetana kalkata laga rido halkay labadii ruux iskaga soo noqon labadii ruux halkay iskaga soo noqon yani waxa weeyaan ilaahayna wuxuu yihi ha ka saarina guryahooda yay ka bixin baa ilaahay yidhi ayaguna ina waxaan idhi naag la furay fadhigo ma yaal naag kaka ayanu naan bal hadda sheega hadalka markaa walaalaya marka waxaa laga maarmaana ruuxa dumarhi inay ku ciddo tirsato yacni gurigaas si markaas ay u sahlanaato haddii wuxu hadhsan yihiin labada ruux ay isku soo noqdaan walaalayaal waxaan kusoo gebagabaynayaa oo iyaduna lagama maarmaan ah waxaynu nidhi in wanaag lagu wada joogo in wanaag lagu kala tago waa lagama maarmaan ninku inuu ruuxa dumara dhib geliyaa ma banaana haddii uu isagu ka qanco weyn xuquuqdeeda siiyaa u furaa inuu toojargareeyaa ma banaana oo uu ku dirqiya ina iyadu isfurato ay lacag bixiso ma banaana waxa kaloon banaanayn walaalayaal markay labada ruux kala tagaan waxaan iya raacinaya markay labada ruux kala tagaan haddii ubad u dhexeeyo ubadkaa u dhexeeya waxa lagama maarmaana wixii toddoba jir ka yar culimada muslimiintu aanay isku waaf ay isku waafaqsan yihin inay hooyadu hayso toddoba jir wixii ka yar waa inay hooyadu haysaa isla markaa aabbuhuna oo ayada ilan way haynaysaaye iyo carruurtaaba ku masruufaa haddaanaduna waa xaq carruurtuna leedahay hooyaduna ay leedahay gabadh baa rasuulka sala allahu alay slam u timi waxay tidhi yaa rasuul allah bal hadda hadalkaa u fiirsaday ina ibnii haada bay tidhi inankaygan kaana batnii lahu wacaa wicaa calooshaydu weel bay ahayd oo calooshaan ku siday bay tidhi wa xijrii lahu xawaa dhabtayduna waxayd meeshii aan ku hayay ee dumaysay bay ahayd bay tidhi wasadyii wasadyii lahu siqaa naaskayguna beebkii uu ka cabayeen ku waraabinayey buu ahaa aabbihii baa doonay inuu ifuro ilmihiina iga qaado nabiy llahi maxamed bay ku tidhi muxuu rasullahi maxamed ku yidhi anti axaqu bihi anti axaqu bihi maa lam tankixi ilmaha adaa u xaqle intaanad guursanin laba arrimood inta aanay ruuxa dumari nin kala guursanin hadday nin kala guursato yani xaq buu leeyahay aabbihi inuu qaato waayo ninkana waa dhibsanaya iyaduna xaqa ninkan ay ku mashquulaysa aabbihi xaq buu leeyahay inuu qaato ilaa inta uu toddoba jir ka gaadhayo iyada ayaa xaqule eenay guursanna inay hayso haddii uu toddoba jir gaadhana aabihii iyo hooyadiibaa ilmihii lasoo dhex joojinaya waxaa la leeyahay ma aabbaabad raacaysaa mise hooyadaabaad raacaysaa hadduu aabba raacana aabbahaasaad hadduu hooye raacana hooyadaasaa la raacinaya xagga tarbiyada iyo kawarhaynta iyada waa waajib iyo mas-uuliyad aabbaha saaran laakiin xagga haynta hooyada ayaa leh cid u dhaantaana ma jirto oo waa xaq ay leedahay oo ilmahani leeyahay hooyadaa hayn mayso aday ku haysi walaashaa hayn mayso midaad guursatayna si wacan kuugu hayn mayso taa dhashay unba haynaysa waa haddii dee iyada lafdeedu shuruuday leedahay waa hadday tahay qof caqli leh ko dee mid waalan loo dhiibi maayo waa inay qaangaar tahay haddayna yartay loo dhiibi maayo waxayna waa inay awood u leedahay hadday mid xanuunsanaysa tahay ama mid gabowday tahay ama mid la dhaqaajiyey tahay oon mar qura fadhiisanaynin oo ilmihiiba dayacmayo loo dhiibi maayo waa inay ammaano iyo khuluq leedahay haddii aanay ammaano iyo dabeecad lahayn dee dumarkii qaar badan oo ibtilaysan baa jira raggun baynu ku miisaynay naagii qaar qaad cunayaa jira qaar soconayaa jira qaar badeecad nuugayaa jira raggun baynu ku miisaynay dee hadday saa u ibtilaysan tahay dee inan iyo inantoona loo dhiibi maayo inan iyo inantoona loo dhiibi maayo aabi xaq buu leeyahay hadduu idhaa way qayilaysaa ama way soconaysaa ama badeecad bay cabaysaa ama balaayo kale ay ku jirtaa hadduu yidhaahdo de xaq buu leeyahay taa lafdeeda odhan mayno un ilmihi ha loo dhiibo un waa hadday akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan iyo ammaano leedahay oo ay ilmihii ilaalinayso oo ay ruux markaa islaamo tahay oo ay markaa tarbiyaynayso weeyaan marka loo dhiibaya ee hadday fasaadinayso ay xumaynayso loo dhiibi maayo iyo haddaanay fadhiyanona kaba warhaynin iyo haddaanay ka soo bixi karaynin waajibkaa markaa waxaa laga maarmaana walaalayaal aabbihiina waxaa laga doonayaa nafaqadii markaa inuu yidhaahdo ama nafaqa la-aan ku hayso ama iska soo wareeji ama carruurtaasood saxeexdha mooyaane warqadaadii ku siin maayo waa mid aan banaanayn walaalayaal waa mid aan banaanayn aad iyo dhaxda la isaga jiro waxaynu u baahanay walaalayaal si qoysaskeenu qoysas wanaagsan ay u noqdaan si ay ubadka ka soo baxaya ubad wanaagsan ay u noqdaan si kuwa aynu ku nasanna ay u noqdaan kuwa aynu ajri ka helna si ay u noqdaan daraaddeed waxa lagama maarmaana walaalayaal haddii la wada joogana in sidaa wanaagsan loo wada joogo haddii la kala tegayana si wanaagsan iyadana loo kala tago intaasaynu kusoo gaabinaynaa habeenka khamiista ee soo socda haddii la yidhaahdo waxaynu ka hadlaynaa xuquuqda ay carruurtu ku leedahay waalidkooda wallahu aclam